waxaa iyana mikrofonka lagu soo dhoweeyey deeqa jibriil oo iyadu maalin dhoweyd u furtay jaaliyadda soomaaliyeed ee reer boston xafiis ay doonayso inay waxga qabato baahida sida gaarkaa u haysata dumarka soomaaliyeed iyadoo doonaysa in ay boodhka ka jabto dumarka soomaaliyeed horena mariso tusanna tubta toosan ee ay waddankan ku badbaadin karaan carruurtooda iyaguna kula qabsan karaan oo ay ku noqon karaan hooyooyin ka soo baxa xilka hooyanimo deeqa waxay shirka ka tiri hadalladan asalaamu calaykum waa mahadsantaha cabdiqaadir magacayga waxaa la yidhaahdaa deeqa jibriil cabdiqaadir suu u sheegay waxaan furay xafiis waan ku horumarin doona haddii ilaahay idmo dhaqdhaqaaqa iyo horumarka dumarka soomaaliyeed ku yaala habeesanaha cabdulqaadir wuxuu iisoo sheegay arrintan khamiisti aad ay ii taabatay waana ka xumahay inta ku geeriy ilaahay jannadan fardansi allah ka waraabiyo waxaan ka mid ahay african council governorka marka jimcadiyaan u tagay waxaan u sheegay inaan aad iyo aada uga xumahay soomaalida waddankaana ee u boodgarayso ee aada uga xum yihiin dhibaatadii ka dhacday marka daaswaaya u imaadeen ee ka hadleen maadaama wuxuu yidhi short notice ay ahayd iska jawankaan ku darayaa midda february inaan idin imaado soomaali community dhan aan la hadlo marka insha allah taasna waa isla qaban qaadin doonaa communitiyaasha iga horeysay kusoo biiri doonaba halkaa waxaan rabaa inaan ka tari iyo bax yar oo ka hadlaysa qiimaha uu leeyahay wadajirku markii la iscaawiyaa cabdiga bihii baryaa cibaadada buuxshaa cafi ee bihii dalbada markii la iscaawiyaa jannooyin soo carfaan cadaabta laga fogaadaa markii la iscaawiyaa daruuruhu kuu cuntaan caleen iyo ubax dhalaan caano iyo subag laga dhargaa markii la iscaawiyaa gafkaaga la soo ceshaa ilaah aradii baxdaa rabbiga cafi laga dalbadaa markii la iscaawiyaa cashiga naxariis ka timid sidii cadar kuu da-aa dadkaaguna mira cunaan markii la iscaawiyaa ceebtaadu daboolantaa caydaadu ammaan dhashaa cidladu wehel yeelataa dholaada iyo gaajadiyo kuwii maalmaha culus dhulka isku caawiyaa samadana laga caawiyaa soomaalida reer boostoney naga daaya tafaraaruqa dalkaaga jeclow dadkaaga jeclow ku tiirsa wanaaga xumaantana diig dareenkaaga dhowr damiirkaaga ilaalso dariiqa xaqa ah dariiqa hagaagsan